أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subax talaadaah goorsheegtada istuudiyahana ay ku beegan tahay siddeedda subaxnimo waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada wararkeenna subaxnimo kuwooda ugu waaweyn ku soo dhowaada dhegaystayaal ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya howlgal gaar ah oo lagu dilay mas-uul ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub qaybta lix iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada coormale ee hoostagta degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe odayaasha iyo waxgaradka beesha garre ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada buulafulay ee wilaayada baay munaasabad lagu maamuusayey macallimiin baratay tobanka qiraa'o ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe diyaargarow ballaaran oo munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa magaalooyinka buurdhuxulle xagar iyo kamsuuma
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa saakay haatanna ku soo dhowaada warkii dunida oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya warkaas iyo wararkii kale ugu dambeeyey ee ku saabsan howlgallada mujaahidiinta ay sameeyeen waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah geesyada towxiidka ee ka jihaada magaalada muqdisho waxay habeenkii xalay ahaa madaafiic ku garaaceen madaxtooyada riddada waxaana jogta madaafiicdaasi si aada looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha madaxtooyada iyadoona ay jirto khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey duqayntaasi sidoo kale howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa lagu khaarijiyey murtad gaabow buule xasan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka riddada ugu magacownaa degmada awdheegle ee shabeellada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda ceelmashruuc ee degmada qansax dheere waxayna geesiyaasha islaamka saldhiggaasi ka weerareen dhowr jiho shabeellada hoose mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada awdheegle dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan ku qaadeen xero ciidanka kufaarta kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceel qalow ee gobolka midheere oo ka mid ah dhulka muslimiinta balse kenya ay gumaysato dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waxayna ciidamada mujaahidiintu garneelada garbaha laga rido la heleen gaari beebe ah iyo teendho saliibiinta ay uga dhisneed gudaha xerada iyadoona gaariga iyo teendhadaba goobta ay ku basbeeleen taniyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee rabadaan oo maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaartii murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta shukran akhuuna abushayba kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filan cusub oo ah qeybta lix iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada cormale ee hoostagta degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaarith cabdulqaadir xafidahullah
xalqada labaatan iyo lixaad muuqaalada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu soo bandhigay gurmad ay mujaahidiintu u sameeyeen dadka ku dhaqnaa tuulada cawramale ee hoos tagtaa degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe dhar lacago iyo agab kale ayaa lagu wareejinaya dadka kasoo muuqanaya filimkan kuwaasoo dhankooda muujinaya farxadooda ku aadan gurmadka loo sameeyey
ya ilaahay guul alla hasiiyo ya ilaahay nkaalmayo bikiiniso aabune ilaahayna nkaalmayo haa qoomi liisii beesi liisii gura liisii ilaahay nkaalmayo bikiiniso dagaalami ilaahay guul alla hasiiyo
codsanay lacag soddon dolar waxaa laysii ba shandarawo yaa laysii iyo oomo saabuun iyo laysii shandarawo maasha allah ilaahay gaala laa jebiyo mujaahidiinta allaha korka dhigo
shukran akoona xaarid odayaasha iyo waxgaradka beesha garre ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo loogu soo gabagabeeyey deegaan hoostaga degmada buulafulay ee wilaayada baay faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafidahullah dowradan oo muddo laba bilood ah socotay waxaa qabtay ducaad ka socotay maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dadka gaarsiinayay towxiidka oogana digayay shirkiga iyo ehelkiisa ducaadan ayaa soo maray dhammaan deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada buulafullaay waxaana dowradan ka faa'iidaystay dhowr boqol oo qof oo muslimiin ah oo u dhalatay beesha garre maadaama deegaanada dowrada ay ka socotay ay degganayd beesha garre oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay munaasabad dowrada lagu soo xirayay oo ka dhacday deegaanka burgad oo hoostaga degmada buulafullaay waxaa ka soo qayb galay culummo ugaasiyo xubno ka socday wilaayada islaamiga ee baay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay sheekh fuwaad maxamed khalaf allaha xifdiye oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay barashada towxiidka يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى خلقه وهو أبوري سجن يعبدان عبادة الله سبحانه وتعالى ونو أبورين وإنان عباده توحيد أه وخالص ألا لقو عابده سيدا درادد وحا لربادتك المسلمين تعاه إني الله سبحانه وتعالى دينتي سيبرتان inay fahmaan ujeedada nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu rasuulkiisa ku leeyahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allah waxaad dadka ku tiraahdaa tan waddadaydu wey waddadan waa waddadii toosneyd adcuu ila allah allah baan dadku ugu yeeraya alle inay caabudaan sharcigiisa ay qaataan kitaabkiisa ay xukun ka dhigtaan cibaadada u khaalis yeelaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin calaa cilmi qaar ka mid a waxgaradka beesha garre oo iyagana munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiintii dowladda soo qabanqaabisay gaar ahaan raggii ducaadda ahaa ee dowladan bixinayay alxamdulilaahi rabilcaalamiin aan leenahay waxbarashadan aad yaa ugu qoraan sanada kan oo walaadin usiysa alxamdulilah waxaa kala soo codsana waxbarashadan inaan nuulka koona sidai hadda nuulka yaali oo lu kiliya qabaa'ilada duurkan oo keeri lal raaca biyaha meelaha salka waraabaay meel oo waabka taagan meel halsuulinnimo lah meel haldhoogsannimo lah insha allahu macalimiinan waa ka sabareen ilaahay miisaanka uu kabo waktigan oo ramalaan ay oo i sabar qaadadeen oo meel hakeena ha laheen hanu oofna hanu abaana meesha unfeena un keena macalimiinanas ilaahay subxaanahu wa tacaala ijri sanaad allah siiyo
waxaan leenahay akhyaaray beesha ka raadi un nahay waxaa saa dhiwaanaa culammada mujaahidiinta saa dhiwaanaana marka koowaad marka hore musaa dhiwaanee marka labaadna saa dhiwaanaana uska faa'iidnaay waxbarasho iska halnaay diinta islaamka iska halnaay waxaa iska halnaay wax badan oo ka faa'iidnay sharte haddii tahay xagga nabadgelyada haddii tahay xagga alxamdulilaahi wanaagga wana alxamdulilaahi unin waxaa la nuufedaay in u saa dhiwaanaay garab iyo gaashaan u naqanaay sifadnaay dhankooda qaar ka mid a ardaydii dowladda ka faa'iidaystay ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay magis anoosag ballaaway allihii arraxmaane naariis gud naariisad allihii arraxiime naariis gaaraha naariisad tabaaraka waxaa nasahnaada alladii rabbigii biyadihi lmulku allihii kacalaysay boqortoynimada ahaat boqortooyada ahaat wa huwa allaas calaa kulli shayin shay kasta koris qadiirun allihii awoodaay waay alladii allihiyaa nasahan khalaqa abuuri almowta keeri iyo wal xayaata nololba allihii abuur liyabluwakum in lidin fiiriya ama sunnadeeda la fiiriya sababtiis ayukum kiikin oo axsanoo camalan camalka wanaagsan wanaajiyaal og wa huwa allah al aziizu allihii uungus adag waay alkhafuuru allihii marnaa uungus soo marnaa suturo sadhaafo dembigood addoommagis dembigood sadhaafaysa asturay waay الدرس الثامن عشر عشر كي تمن سديدات تجهيز الميت ميتك ديارنيس والصلاة عليه كرس لكتكد ودفنه توغدس وإليك قبصو تفصيل ذلك أرنك فافاهنت أولا كيكو واد يشرع وسلشي ديه تلقين المحتضر كيس الحاضر إن لوميريو لا إله إلا الله لوميريان لقول النبي نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس لقنوا أميري موتاكم كنس يمدين لا إله إلا الله أميري رواه مسلم يسوري في في صحيحه والمراد دن لقلاي بالموتى كن يمدين في هذا الحديث حديث كان قادس المحتضرون كنيس لك حاضر وهم ين من دول ظهرت موقتي عليهم كرة أمارات الموت موتك على مويقس كموقت dowladan ayaa ku soo aaday xilli ay gebagaba tahay bisha barakeysan ee ramadaan waxaana tan iyo intii ay bilatay bisha barakeysan ee ramadaan dowlaadka ay ahaayeen kuwo si xawli ah kaga soconayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay si dadka loo gaarsiiyey towxiidka loogana digay shirkiga iyo ehelkiisa shukran akhwana abu xasaan munaasabad lagu maamuusayay maclimiin baratay tobanka qiraa'o ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen cusmaan dhuubow xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey taas oo loo dhigay macallimiin la siinayay ijaasada sanadka ee qiraa'aadka tobanka kuwaasoo in muddo ah ku sabrayay barashada tobanka qiraa'o iyadoona munaasabadu ay ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabada oo ah midii ugu horreysay ee nooceeda ay ka dhacdo wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgarad iyo marti sharaf kale macallimiinta tobanka macallimiinta toban ka mid ah waa rag halka lambarka koob iyo tobanaadna ay ahayd gabar iyadana baratay tobanka qira'o ardaydan ayaa ka socotay wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe baay iyo shabeellada hoose kuwaasoo nasiib u helay in la siiyo martabada ugu sarraysa ee ijaasada qur-aanka kariimka sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka hadashay ayaa macallimiintan ku ammaanay dadaalkooda barashada qur-aanka kariimka qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lagu weynaynhayaa xafladan gaar ahaan mucalimiinta cilmulqiraa'aad ka takharrijtay oo wiilal iyo gabdhaba leh annagana maanta mas-uuliyiin culimo waasiya nabadoonno markhaati nalooga dhigay inaan macallimiin tihiin xarakatul-shabaab mujaahidiin dadaalka ay sameeyeen inay raggan xareeyaan rag meelo badan looga keenay qiraa'adkii la baro jazaakum allahu khayran ilaha idin barkaya camalkiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey macallimiintan kuna dhiirigeliyey dadka kale inay ku daydaan ayna bartaan qur'aanka iyo qiraa'aadkiisa farxaddan waxay u soo hooyatay horta wilaayaadka islaamiga oo dhan iyo usoo hooyatay laakiin annaga guuliya inoota inagoo dagaal ku jirna halgan ku jirna inaan xaflad u dhigno kow iyo toban macallimiin oo ka qalin jabisay tobanka qiraaw soo wax ilahay lagu mahadceliyo maha alxamdulilah w ilahi aan uga mahadcelino farxad weyna inoota marka insha allahu tacaala oo khaasatan wilaayada jubbal wusta oo martida aad u tihiin macadkuna uu ku yaal ardaduna ay joogaan jubbada dhexe haddaan nahay waa idinku soo dhaweynaynaa macaahiddii soo baxday kuwo kaleo cusubna insha allahu tacala waa idinkala shaqaynayna hadduu ilaha idmo jazaakum allahu khayran waxaan ilaahay idiin weydiinaya subxaana wa tacaala inuu idin barakeeya inuu ilahay idinka dhigo kuwo jiil cusub oo kale soo saara yaan ilahay subxaana wa tacaala idin weydiinayaa kuwa ay ummaddu mahdiyaan allah idinka dhigo insha allahu tacala kuwii ahlu qur-aanka ahaa oo maalinta qiyaamo kitaabkooda midigta lagu siiya allah idinku daro subxana wa tacaala qaar ka mid a macallimiintii xafladda loo dhigay ayaa iyagoo aad u faraxsan la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus haddii aan cabiro dareenkayga xaqiiq ahaan waxa weeyaan waa wax weyn oo allah tabaaraka wa tacala uu ina soo gaarsiiyey waxaan leenahay culimmadii ilaahay sababta noogu yeelay jazaakum allahu khayran qof kastoo marka waxaan leeyahay muslimiinta ka mid a ku dadaal sidaad ku gaari lahayd xasilinta cilmiga iyo mustawaynu soo gaarnay awlan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh isoo gaarsiiyey maanta heerkanaan taaganahay hadaf intaasoo sanaan kusoo taamaya ilahi subxana watacaala i gaarsiiye ayaa ku mahadsan xami iyo hadadiilaha aan lahaa maanta inaan gaaro ilahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan bacda xamdulilaah waxaan u mahad celinayaa macallimiinteydii igu soo dadaalay intaan iisoo dhabar adeege ee iga soo dhegaystay intaanoo qiro khaasatan waxaan u mahad celinayaa macalinkeyga ustaad cabdalla cabdalle waxaan leeyahy ilahi subxana watacaala abaalkaaga ha ka dhigo jannat alfirdows ilaclaa abaalkiisa gudi kareen ilahi subxana wa tacaala ha uga dhigo jannat alfirdows ilaclaa macallimiinta soo dhammaysatay barashada qiraa'aadka casharada ah ayaa dhiganayay machadka qiraa'aadka iyo ijaasada sanadka ee maamuusa qaawi oo xaruntiisa ugu weyne ay tahay magaalada jilib iyadoona sidoo kale machadku uu xarumo kale ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo shabeellada hoose shukran akhuuna dhuubow ugu dambayntiina diyaargarow ballaaran oo munaasabadda ciidulfidriga ah ayaa laga dareemayaa magaalooyinka buurdhuxulle xagar iyo kamsuuma walaalaheen cabdilqani iyo abu ayman oo wararkaas inoo haya ayaynu ku horeynaynaa walaalkeen cabdilqani maxamed xafidahullah haye cabdilqani
halkan waa magaalada buurdhuxunle ee wilaayadii islaamiga ah ee bokool waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga oo maalmo qura ay inooga harsan tahay qaybaha kala duwan ee goobaha ganacsiga sida harqaamanka carwooyinka lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo kabaha iyo goobaha macmacaanka lagu iibiyo ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaargarowga ciidda sidoo kale maamulka islaamiga ah ee magaalada buurdhuxunle ayaa maalmahan ku howlanaa diyaarinta musallaha ansaaru shariica ee lagu tukan doono labada ragcadood ee salaada ciidda insha allah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qeybaha bulshada iyagoona ka warbixiyey dareenkooda ku aadan munaasabada ciidda iyo sida ay ugu diyaargaroobeen
maybarooge deegaanka buurdhuxunle yaroog aqalka iyo halka gadahayn mayleerays shalay iyo shalmaygeerad iyo iyo geekaba qalabkaasa la gadadahay ana saadaataba adiiban aragahayt aqalka iyo halka gadahay mayba kumada aad aragahayt saddex lugaadleelka kumade banoomada banoomada kumade ee kaarooyinka qoryaalka ookiyaaliyooyinka oo iyo halka hiradaayan sida tabaabiyooyinka lankasow oo faashoonka lankasow qalabkaasi gadahay maybaa ka noolnaa magaalada boordhuxunle ilaahay mahaduu shiile safayle aan diyaar garoowahayn iidi ramadaanka annuu aan diyaar garoowahayn safayleenka diyaar garoowahayn iidulfadriga gaar ahaan sharqaanyaalka ilaahay mahadlee diyaar garowsho eeda aan feyley mashquu amin ige sudoran hadda dharka aan tolahaayan walaable tolmada ilaahay mahadlee kaxoolinyin iidaa ilaahay mahadlee aan diyaar garoowahayan alxamdulilaahi ilaahay wiinahay aanu khayrka gududay fiicanka gududay amninka gududay ilaahu ilaahayni weel bismillaahi raxmaani raxiim tikaanka dahabshiilo salaadi tubaakamadi bare hasirimilaatisino dadkadii baragahayta iid eed eed eed eeda maaragtay mudan edeegdahaya midaan duurkaa tukadaay meesha inti kale umadlegal ku gadaay salaliin tuugsanayay magaala adii baragahayt umada sa meelwaala kashaal gadaa umadle alxamdulilah iida eedaan shal socod maasha allah maasha allah iidin iidi hornaata maaragtay ama walaago saata laakiin iidinta ogadan waa wayl eeda linka diyaar gareey maasha allah alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay ka mahadsan soonkii ilaahay nabadniye deersii hatana mayl eraa'isu hatana ilaahay nabadniyenka dhamaayahay tobankon dembana mayl eraa'isu maasha allah sida faylilinka diyaar garoowaha iida maasha allah mayl eraay tobankon dembana eyaal oo diyaar garow oo aadi eyaasho wedan galantahaya oo sada agalkalika iido oo eyaalka ka dhedheelaya sada oo mayleraay dharka shargaame haye mayleraa'iso eyaal badan ka diyaar garoowahaya dadka nabad ka iiday kafarxadka iida ilaahayninka dhaka ilaahay roobkeer qabanana insheen insha allah maasha allah deegaanka buuruunle sida iidilinka diyaar garoowahay maalmoonta munka dembe eeda dhaqdhaqaawinunku dareemahay sida dharka alaabta iida iyaalka ka ciyaarayan walwalba eedan shal dareerahay maasha allah eedalinka diyaar garoowahay dharka iyaa dadka dharka iyaalka wala ka dhadheelayan sida oo baawurta bistooladooyinka wala dadka gadaa kumadeena maasha allah sidoo kale nabadoon xasan yaanyuurey oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyey sida bulshada magaalada ay ugu diyaargaroobeen munaasabadda ciidulfitriga bismillaahi may roogne magaalada buurdhuxuunla yaa roogna ilaahay subxaana watacaala maxayna geysay soonkii gebadgebadiis tumankii dembiya ka jarna ilaahay mahadiis maylin diyaar garoowo haaye iidyalin diyaar garoowo haay maadaama tumankii dembe laka jara iidyalin diyaar garoowo haay magaalada ooba nadaafadiya iyoonato nadaamad ihaada fadan ooba diyaar garowka sada dharka la toldaw ulaadam anahaa diyaar garowsha dharka lingiliyaw gaabki iilinka diyaar garooway iyo magaalada linka diyaar garoowo haay ilaahay subxaana watacaala kama hasan diyaar garowka magaalada manaha boqolkiiba boqolow sida manaha dadka ka farahasanyin sidii waxaan soomenayo ilaahay subxaana watacaala han aabuden sida soonkii hata gebagabad inkii eeda aan ka farahsanyin sida hata manaha ru'ooyinka hob alseeta beelo tukaami hob adgala sida liin shal adeegadaw qaabka liin shal ganacsado haay qaabadka ganaasu ganaas oo horumar lew diyaargarowka iida yaa ilaahay ka mahadsan yaa ka jarnay gebagabadii maadaama soonka inu roogna ilaahay mahadle eeda diyaargarowkii anfiiley ee ida linshal adeegado haay bal ilaahay may warsadaan ee haan damben ilaahay nina badneen ka dhamaastira tamkin ilaahay nin si ilaahay warsadaan allah fadligii iyadoo bulshada wilaayada bokool bishan barakaysan ee ramadaan ay ku qaabileen barwaaqo iyo amni ayaa haddana diyaargarow ugu jira farxadda maalinta ciidda waxaana magaalooyinka kale ee sida weyn looga diyaargaroobay ka mid ah magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada magaalada garasweyne rabdhuure ceelansaar iyo dhammaan deegaanada kale ee wilaayada cabdulqani maxamed idaacadda islaamiga ah ee andalus magaalada buurdhaxun leh wilaayada islaamiga ah ee bokool
shukran akhuuna cabdiqani markan iyo abu ayman guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu soo dhoweynayo maalinka yowmul ciidulfitr almubaarak kana mid ah nimcooyinka uu allaah ku galaday muslimiinta horay waxaad u soo dhegaysateen sida uu ahaa diyaargarowga ciidda ee jamame markan waxaan jaleecaynaa sida ay u diyaargaroobayaan bulshada ku nool degmooyinka kamsuume iyo xagar marka aan eegno degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa magaalada ku arkay jebi ka duwan kii hore maamulka islaamiga ah ee degmada ayaana howlo badan ka qabtay xaafadaha iyadoo si gaara loo hagaajiyey musallaha weyn ee ashahiid cabdiraxmaan waxaa sidoo kale mashquul iyo cidhiir xoogan uu ka jiraa goobaha ganacsiga ee lagu iibiyo dharka iyo agabyada kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah milkiilayaasha carwooyinka lagu iibiyo dharka ee ka furan degmada kamsuuma si ay uga hadlaan ciidan iyo qaabka diyaargarowga ooga socdo magaalada magaalada aan joogna kamsuuma waaye ciidana si aadaan ugu soo diyaargarownay waxaan gadnaa dharka naagaha dharka ragga sida ilmaha marka aad iyo aad aan ugu soo diyaargarowna ciidda
ka waran qiimaha hadda dharkan quruxda badan ciida u keentay ciidaan u keenaa ciidaan u keena dharkan dharka carruurta oo kale qiimahooda ka waran dharka carruurta camal isku joogga waxaan gadnaa qaar afar dooraraan gadnaa qaar toddoba dooraraan gadnaa marka aad iyo aad aan ugu soo diyaargarowna ciidda maasha allah kabaha oo kale ka waran eegan qiimahooda kabaha kale qiimo waay mid waxaa la gadaayay laba door iyo bar mid afar doolar mid toddoba doolar insaasaan kala gadnaa ciidan iyo ka waran qaabka diyaargarow uga socda degmada kamsuuma iyo dadkiisa uga qayb qaadanayaan aad iyo aad wallaahi aad iyo aad aad iyo aad ay dadka alaa kula ugu soo degaan ciidda marka waxyaabaha ugu badan aa keentay anuu sheegi karta waxaa ka mid ah ana sida kabaha sida dharka naagaha sida ragga wax walba waa gadnaa sida wax allaa wixii dhar ku saabsan ciidana aad aan ugu soo diyaargarowna aad ay u gadanayaan aad iyo aad aad iyo aad ay u gadanayaan mid ka mid a waxgaradka degmada kamsuuma iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa sheegay inay si aada ugu diyaargaroobayaan munaasabada ciidulfidriga waxaan joognaa maxaafadada kamsuumo anagoo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada kamsuumo alxamdulilah waxaan soo dhoweynaa ciideeni weyn ee ciidulfidri mubaarak waana u diyaargaroon insha allahu tacaala hadda saad arkayso magaalada waxaa lagu dhejiyey banaankeeda iyo gudaheeda boorarkii ciidda alxamdulillah ilahi waa ku mahadsan musalihii maxaafadada ee ashahiid macalin cabdiraxmaan walaydii way diyaarisay waad arkaysaa raayadii iyo waxbaa ku haran magaaladii o dhan waa la qurxiyey bidicdii degmada waxbaa laga bedelay waa socotaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ziyaadaa dharkii ciidda munaasibada si aan cadina loogu diyaargaroobay dadka ciyaalka waa la gadanayaa rag iyo dumar sakhiir iyo kabiir waxaana loo diyaargaroobayaa haddaan nahay ummadda muslimiinta ku degan muxaafadada kamsuumo ciidda soo socta insha allahu tacaala annaga iyo walaayadeennu isku xiran waa u diyaargarownay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay idinkiis si farxadlena waan ku ciidayna insha allahu tacaala waana noo kala socotaa bismillahi raxmaan raxiim maasha allah si wanaagsan oo wacan magaala kamsuuma ayaan joognaa dharka ciidda maasha allah walaayada guud dhammaan waa ishaysanaa alxamdu alshukur ciidda uyaa diyaargarownay maasha allah allahna barakeey ciyaaq allah noo barakeey wiilasha allah noo dhaaf maasha allah ciyaaqdharka waa loo gaday alxamdu alshukur wiilasheena walaayadana garab taagan yihiin alxamdulilaah maasha allah ciida la diyaarsan si wanaagsan oo wacan dharka ilmo iidan gadni anigoo la idhaaho ali yuusuf daado jimcaale loo yaqaan ali maadow dharka gadni kansoma oo roogneeda ciidan aan diyaargalooyni ciidmeenda inaan ilmo dharkaan gadno abaayada hijaabka iyo diraaw aan gadno iyo kawa inaan gadnaan diyaarooni aad laan diyaarsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ajir sanaad ilaahay noo siyo marka laga soo tago degmada kamsuuma sidoo kale degmada xagar ee dhacda cirifka fog ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay ka mid tahay meelaha sida aadka looga dareemayo diyaargarowga munaasabada ciidulfidriga iyadoona maamulka islaamiga ah ee degmadaas uu diyaarinayo musallo weyn oo loogu magacdaray ashahiid sheekh mustafa sheekh cabdiraxmaan fagaarahaas oo ku yaala dhinaca koonfur ee degmada xagar iyadoona si lamida degmooyinka jamaame ee kamsuuma tartamada ka dhacaya waxaa lagu wada reer xagarin sanadkan dhankooda ay soo bandhigaan tartamo cajiib ah oo loogu talagalay maalmaha farxadda ee ciidulfidriga shukran walaalka abuu ayman warkeennii subaxnimo ee saakayna dhegaystayaal warbixinnadaas ay sida talantaaliga ah ay noogu soo jeedinayeen walaalaheen ayaa ugu dambeysay tan iyo kulantadeena dambe warkan warka xiga ayaa inoo ballana inta ka horreysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almow